dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowye dhammaantiin cibaadaysta
ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo toddobaad kasta aad maanta oo kale maqashaan covid nteen waa cudur faafa oo uu sababo fayraska lagu magacaabo korona muddo ayuu saamayn ku leeyahay soomaaliya iyo dunida inteeda kale wuxuuna sababay dhimasho aad u badan cudurku wuxuu leeyahay calaamado gaar ah oo ay muhiim tahay dadku inay bartaan kana taxadiraan wuxuuna ku gudbaa haddii qof qaba uu neeftiisa ama fanfaniinka hindhisidiisa iyo qufaciisa uu gaadhsiiyo qof ama dad kale covid nteen weli wuu jiraa soomaaliyana waxay ka mid tahay meelaha uu ku sii faafayo ee ay tahay dadku inay ka taxadiraan aqoonta loo leeyahay cudurka weli way kooban tahay iyadoo dhakhaatiirta iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka ay ku howlan yihiin baaritaanno ay ku samaynayaan si xogtiisa oo faahfaahsan loo helo looguna sameeyo dawo iyo tallaal tan iyo markii kiiskii ugu horreeyey dalka looga dhawaaqay waxaa soo badanayay su'aalaha ay dhegaystayaasha idaacadda ku xidhan noogu soo duubayaan lambarka gaaban ee labo eber hal labo iyagoo doonaya inay u helaan jawaabo caafimaad oo la xidhiira korona qaar ka tirsan dhegaystayaashaas ayaan su'aalahooda u gudbinnay dhakhaatiir iyo howlwadeenno caafimaad oo meelo kala duwan oo dalka ah ku sugan hadba intii ay noo suurto gasho ee jawaabahooda aan helno ayaan idinla wadaagi doonnaa qaybtan waxaa weydiimaha dhegaystayaasha ka jawaabaya oo nagala qaybgelaya maxamed cali xasan oo ah howlwadeen caafimaad oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o aan idiin kala dhex baxo su'aalihii ay dhegaystayaasha noo duubeen iyo jawaabaha uu maxamed ka bixiyey assalaamu calaykum heerow ergo waxaan joogaa gobolka jubbada dhexe gaar ahaan degmada bu-aale waxaan ku su-aalinayaa dhanka caafimaadka gaar ahaan dhanka corona virus dhankan dhul shabaab hayshato weeye marka sidee isku karantiini karaa corona virus dadkii qabo inankana see kun kale ogaadan karnaa taasaa idinka oodsanaya assalaamu calaykum mahadsanid qof aan noo soo sheegin magaciisa oo haddana jooga magaalada bu-aale haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa qofkaasi waxaad isku ilaalin kartaa in aad isku ilaaliso meel adiga gooni ku ah adigoo ka fogaanaya dadka kale ee caafimaadka qaba isticmaal qol gooni ku ah musqul gooni ku ah haddii ay macquul tahay guriga ha ka bixin ilaa caafimaad taama aad ka helayso joogtay gacmo dhaqidii adigoo gacmaha dhaqaayo muddo labaatan elbiriqsi adigoo ku dhaqaayo saabuun iyo biyo korka ka socda iska ilaali inaad taabato sanka afka iyo wejiga isticmaal aqab gooni ku ah adiga sida galaasyada suxuunta wax lagu cuno sariirta la seexdo shukumaanada la isticmaalo iyo waxyaabo kale oo dadka la wadaagayo bismillaahi raxmaani raxiim raadiyo orga dhammaantiin waa in salaamay magacaygu cabduuli faarax waxaan joogaa degmada gumaceel waxaan rabaa corona virus aan ku fahmi karo qofka ila joogka iyo qofka kaleba waxaan waxaan waxaan sii doonaa in galabta in laiga soo jawaabi doono galabta casarkii mahadsanidin maxadsanid cabdiweli faarax oo jooga degmada guryaceel haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa cabdiweli cudurkan safmarka ee covid nnteenka wuxuu leeyahay calaamado lagu garto kuwaasoo ah qofa qalalan qandho daran neefta qofka ku dhigta dhuun xanuun daran diib fara badan iyo madax xanuun daran intaas waxaa soo raaca in qofku uu waayo dareemihii urunta iyo dhedhanka bismillahi raxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaba waxaan salaamayaa wariyaasha raadiyo ergo magacaygu waa maxamed cabdulqaadir maxamed khayr waxaan ku suganahay magaalada cawda iyo waqooyiga gobolka guluub soomaaliya waxaan weydiinayaa dakhtarka coronavirus tallaalka la keenay dalkanaga soomaaliya ee coronavirus oo qaar ka mida uu soo gaarayna waa astanisneka ekisford iyo moderna haddaba tallaalada noocaas iyo kuwo kaleeto oo fara badan oo jira maxay uga hor maxay ka hortaga oo u yeelan karaan coronavirus ama difaaca ma kuwa laysku halayn karaa sanadiyo kadib laga yaabaa qofka in coronavirus uu ku dhaco ha yeeshee maba ku dhacaya horta qofkii tallaala coronavirus mise qof kasta oo qaba ayuu la kulmi karaa muxuu isku halaynaho leeyahay tallaabku ha yeeshee dadka dacooda uu yar yahay tabayn nooca ayuu ku yeelan karaa dhimasho ma keeni karaa salatarkiisu hooyooyinka uur kale iyo kuwa nuujinaya muxuu saameyna ku yeelan mahadsanid maxamed cabdiqaadir oo jooga magaalada abudwaaq haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa maxamed tallaalka cudurka safmarka ee covid 19-ka waa tallaal badbaadsan oo qofka qaata dhibaatan uusan u keenaynin waa badbaado tallaal waana ka hortag wuxuu kor u qaadaa u caawiyaa difaaca jirkaaga wuxuuna la mid yahay tallaadada kale ee dadka qaataan ama la siiyo qof kastana talaalka wuu u qaadan karaa ee cudurka suufmarka ee covid 19 talaalkiisa waa mid badbaadsan qof kastana waa qaadan karaa dhibaata ma leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu radio ergo waa idin salaamay magacayga waa yaasiin axmed waxaan joogaa degmada juhar anigoo taabanaya xanuunka corona maxaa lagu daaweeyaa waa idin salaamay radio ergo maxadsanid yaasiin axmed oo jooga magaalada jowhar haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa yaasiin cudurkan safmarka ee covid 19-ka daawo ma leh haddii aad isku aragto calaamadaha cudurka safmarka ee covid 19-ka waxaad samaynaysaa meel gooniya iska joog dadka ha dhex gelin la xiriir islamarkaas la xiriir goobaha caafimaadka lagula tacaalo ee cudurka safmarka ee covid 19-ka gacmo dhaqidii dhaq gacmahaada muddo labaatan ilbiriqsi adigoo ku dhaqaya biyo iyo saabuun kor ka socda La- xiro ganfuur xirkii iyo gacmo gashigii adigoo iska ilaalinaya inaad taabato sanka afka iyo wejiga tiishka ama masarka sanka ama xusulkaaga oo soo laabayo marka aad qufucayso ama hidhisaysid isticmaal aqab gooni ku ah adiga sida gala- galaasyada suxuunta sariiraha la isticmaalo shukumaanada iyo wixii la halmaala asalaamu calaykum radio ergo waa idin salaamay fursadda aada na siiseen ee aada aanu ka faa'iidaysanayno afkaarteenna aan usoo bandhiganayno magacaygu waa xaliimo afrax waxaan joogaa magaalada gaalkacyo waxaan weydiinayaa dhakhtarka karoonaha ka faallooda karoonuhu ma wuxuu leeyahay xanuun tartiib tartiib qofka qindho usoo qabanaysa mase si toosuu ugu soo degdegaa saasaan rabaa hadda waxaan rabaa in macnaha la iiga jawaabo arrintaasati inuu soo degdego oo isla markiiba qofka qandho kusoo boodo iyo in haddii alla ku roon yahay uu qofka tartiib tartiib usoo qabto madaxa iyo qandho tartiib usoo qabato ka bacdi uu kusoo xumaado assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa idin salaamaya mahadsanid xaliimo afrax oo joogta magaalada gaalkacyo haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aasheesa xaliimo cudurkan covid 19-ka wuxuu ku bilowdaa si tartiib tartiib ah adigoo marka hore dareemaya qandho qofa qalalan iyo diib fara badan waa inta uu ku jiro hilihuuriskiisa fayruska isla markaas qofka haddii difaaciisa jirka uu adag yahay wa- waa iska difaacayaa fayruska soo weerar jirkiisa laakiin haddii difaaciisa jirka uu daciif yahay waxaa soo degdegaya inuu qaado cudurka qofkaasi بسم الله الرحمن الرحيم كان السلام عليكم يا أيها محمد عبد الله أحمد وجوب قبل كثيرا وحان دكتورك ويديلها كورونا فيروسك ديف لي ديف ديف أما هرقص طبعا هرقص سيجار إيه بس يا الله سألنا واحد درينا أسان كتصوت حميلي هاي وأنا من زمان راجل mahadsanid maxamed cabdulaahi axmed oo jooga gobolka hiiraan haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa maxamed calaamadaha ugu waaweyn ee cudurka safmarka ee covid 19-ka waxaa ka mid ah qofa qalalan qandho daran neefta qofka ku dhigta dhuun xanuun daran diib fara badan iyo madax xanuun daran intaas waxaa soo raaca inuu qofka uu waayo dareemihii urinta iyo dhadhanka
halo asalaamu calaykum waa maxamed daayiro joogo magaalada dangaalkacyo oo su-aal waxaa la weydiin lahaa covid nineteen qofka qaba iyo qofka kale sidee lagu kala ogaan sidaas ayaa la weydiinayaa waasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu watacaala waan idin salaamayaa raadiyo mahadsanid maxamed daahir oo jooga magaalada gaalkacyo haddaan isku dayo inaan ka jawaabo su-aashiisa maxamed calaamadaha lagu garan karo cudurkan safmarka ee covid 19-ka waxaa ka mid ah qof aqalalan qandho daran neefta qofka ku dhigta dhuun xanuun daran diib fara badan iyo madax xanuun daran waxaa kale oo soo raaca intaasi in qofku uu waayo dareemihii urunta iyo dhadhanka intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo uu nagala qayb galay maxamed cali xasan oo ah howlwadeen la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxaan u mahad celinayaa dhegaystayaasha xubintan ka qayb qaatay waxaan ka cudur daaranaynaa qaar kale oo su'aalahooda aynan qaybtan uga jawaabin laakiin waxaa jiri doona qaybo kale oo weydiimihiinna aan ugu bandhigi doonno dhakhaatiirta dhegayste haddii ay jirto su'aal aad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka korona fadlan noogu soo duub lambarka gaaban ee laba eber hal labo oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaasha ku soo wici karaan inta aan xubin kale ku kulmi doonno waa xuseen yuusuf oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
dhaqanka mahamayra ku dhaqma awaamiirka dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowr